waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee xoogga dalka gaar ahaan qaybta gorgor ayaa dalka dib ugu soo laabtay kuwa oo soo dhammaystay tababar ay ku soo qaateen dalka turkiga halka kuwo kalena iminka loo qaaday isla dalkaasi si loo soo tababaro ciidamadan ka tirsan kuwa xoogga gaar ahaan kumaandosta gorgor ayay dowladda federaalka bartamaha sanadkii hore dalkaasi turkiga ugu dirtay tababar waxaana markii ay kusoo laabteen muqdisho soo dhoweyn lagu sameeyey xerada tababarka ee ay turkiga ku leeyihiin magaalada caasimada tan ee muqdisho ee loo yaqaano turkisom iyadoo soo dhoweyntaasi uu ka qaybgalay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga abaanduulaha ciidanka xoogga dalka saraakiil iyo taliyaal ka socday dowladda dalkaasi turkiga ugu horeyntii abaanduulaha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta gorgor ayaa goobtaasi ka hadlay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ha noolaado gorgor ha noolaadeen gorgor ha noolaadeen dawladda turkiga oo walaalahaya ha noolaato waxaa idinkuna aad baad u faraxsan tihiin annaguna waa faraxsannahay adinku waxaad ku faraxsan tihiin waddankiinnii baad ku soo laabateen adinkoo wax u soo bartay waddankiinnii baad ku soo laabateen adinkoo caafimaad qaba waddankiinnii iyo dadkiinnii baad u soo laabateen adinkoo u hiloobay annaguna waxaan ku faraxsannahay ciidankii aan dirsannay oo wax noo soo bartay oo tababar qaba in ilaahay nabad noogu soo celiyey labadaa farxadood oo kulmay guul guul soomaaliya guul waxaa jooga wasiirkii gaashaandhigga ma raba inaan ku dheeraado dawladda turkiga oo tababarkaan idin soo siisay waxaan maanta u awoodnaa waxaa weeye inaan wadnaha yaga iyo qalbigayaga ka jeclaannoo siinno taasaan u awoodnaa waana siinaynaa insha allahu xilligay gaadhana waa u abaalgudaynaa haddii ilaaha yidhaahdo soomaaliya ha noolaato waxaan salaal idinkaga wadaa anoo ah taliyii ciidanka dhulka taliyaha xoogga iyo ku-xigeenka taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed oo idin soo salaamahayay hawshaanna aniga ii soo wakiishay aad baan idinkugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan idinkaga digo koronafayras baa waddanka ku jira taxadara taxadara taxadara dadka aad u tegaysaan iyo xaafadaha aad tegaysaan iyo meelaha aad tegaysaan intaba aad u taxadaro is-ilaaliya geysta kale sii hayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga afokaato xasan xuseen xaaji ayaa isna halkaasi uga mahadceliyey dowladda dalka turkiga ee ciidamadaasi soo tababartay waxaana uu sheegay in maadaama ciidankan ay soo heleen tababar heerkiisa soreeyo looga baahan yahay inay dhankooda tababaraan ciidamada soomaaliyeed ee gudaha jooga marka ugu horraysa waxaan salaamayaa dhammaan intii halkaanna la joogto marka labaad ilaahay baa mahadsan maanta inaad dalkiina aad ku soo laabataan idinkoo soo tababartay oo diyaar u ah inaad dalkiina qarankiina dawladdiinna u shaqaysaan waxaa mahad weyn aan u dirayaa walaalaheenna turkiga dawladdooda iyo shacabkaba oo tababarka idin soo siiyey haddana maanta ay diyaar u tihiin inaad ku soo laabataan dalkiina waxaan aaminsanahay tababarka la idin soo siiyay inuu yahay tababar aad iyo aad u wanaagsan in idinkana aad tababari doontaan ciidamo fara badan oo dalka joogo tababarkaas i diyaargarowgaasna dhali doono in dalkeenna amnigiisa difaacigiisa iyo ilaalinta xorriyada dalkeenna i midnimadiisa inaad sugi doontaan wasiirka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in ciidamadan gorgor ay ka duwan yihiin ciidamada kale ee dalka ku sugan marka loo eego tababarka ay soo qaateen waxaana uu faray in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u horgalaan oo ay ugu shaqeeyaan dowladda iyo shacabkoodii
waa la aaminsan yahay dad dhallinyaradan gorgor oo ku soo tababartay inay ka duwan yihiin ciidamada kale tababarkay soo haleen iyo fursada ay haleen daraaddooda waxaan rabnaa insha allaahu inaad dadaashaan qarankiina aad u taaganaataan annagana dawlad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan mar walbaba ciidanka garab istaagno ciidanka dhisno dawlad oo ciidan lahayn dalkeeda difaacan karin way adag tahay sidii ay ku noolaato aasaaskii dawladnimo waa ciidan ciidankeena dhismadiis waa bilaawday waa socdaa dibu habayntiisa waa socotaa xuquuqda ciidamada in la hela waan ku dadaalahaynaa insha allahu waa guulaysanaynaa ilaahay baan ku tiirsanaynaa ciidankeena aan ku tiirsanaynaa waana dadaalaynaa insha allah waxaan leeyahay soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha noolato soomaaliya ha noolato ilaahay ha barakeeyo waa mahadsantihiin dhammaan intay ka soo qayb gashay insha allahu beriig laga bilaawdo shaqadiina aad bilaawi doontaan marka waxaa loo baahan yahay shaqadiina si daacada inaa u gudantaan in alla ciddii ka soo qayb gashay soo tababartay welina daba joogta taageerta aad bay u mahadsan yihiin ugu dambayntii dalkiinna ku soo laabtaa si daacadaan ugu shaqeeyaa dhanka kale waxaa isla maanta dalka ka ambabaxay boqolaal askari kuwa oo ka tirsan militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta commandos waxaanay u duuleen dhanka kale waxaa isla maanta dalka ka ambabaxay boqolaal askari oo kuwa militariga soomaaliya ka tirsan kuwa oo dalka turkiga ugu ambabaxay tababar dhowr bilood qaadan doona isla wasiirka gaashaandhigga xukuumadda xilgaarsiinta afukaato xasan xuseen xaaji oo munaasabadii sagootinta gudaha garoonka diyaaradaha kaga qaybgalay ayaa khudbad dardaaran ah u jeediyey ciidankaasi dalka ka dhoofay wasiir xasan xuseen xaaji waxa uu carabka ku dhejiyey in ciidamadani aysan ahayn kuwa siyaasadeed ee ay yihiin ciidan dowladeed sidaa darteedna shacabka looga baahan yahay inay garab istaagaan dal fiicanaan leenahay bad iyo barri iyo cirba nagu falan waxaa u baahannahay dad inaan helno dad oo fakarayo dalkooda difaacayo dalkooda khayraad ka soo saaranayo ummadaha kalena kula dhaqmayo si wanaagsan ciddii ku xadgudubtana iska celin karo taasaa loo baahan yahay marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaan ciidankiina codow idinkuma aha waa ciidan dhismay tababarkiisa hore qaatay kii labaad ku socdo cadowga ummadda soomaaliyeed inuu ka ilaaliyo dalkan amnigiisa ilaaliyo khayraadkiisa ilaaliyo mustaqbala carruurta ilaaliyo looga talagalay waay marka waxaan leeyahay ummaday soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan garab istaaga ciidankiin ciidan siyaasadeed ma ah waa ciidan dawladeed ciidan dawladeed ummaddana looga talagalay marka inaad garab istaagataan baa laydinku baahan yahay meel kastoo aad joogtaan walaalahan turkiga waa mahadsantihiin arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dalka uu iminka ku guda jiro xaalad kala guur ah iyo khilaaf ka taagan hannaanka doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo waxaana xusid mudan in dowladda turkigu ay iminka soomaaliya usoo tababartay ciidamada ugu badan kuwa oo gudaha dalka iyo dibaddaba tababar ku soo qaata iyadoo ciidamada uu turkiga usoo tababaro dalka soomaaliya lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu sarreeya dalka xagga howlgallada cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali